waa mar kale iyo barnaamijkeena iyo xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaal qurux badan oo gaaban ayaan ku bilaabaya oo lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha v o a waan idin salaanay salaan kadib baa la yidhi waxaa halkan tahaniyad dhalasho ka diraya dad aad u badan baa la yidhi waxaana diraya oo ugu horreeya baa la yidhi abti aadan cali abti faarax cali abti axmed cali abti cabdi samed cali iyo hooye xaawo cali hooye xaliimo cali hooye safiyo cali hooye maryamo cali ister dhalaxow cali iyo deeqo dhalaxow cali shariif dhalaxow cali iyo sidoo kale bishaaro yuusuf xasan fartuun yuusuf xasan iyo seynab yuusuf xasan iyo qaali yuusuf xasan xiis yuusuf xasan iyo cabaas aadan cali iyo cabdicasiis aadan cali iyo mahad xareed iyo aadan xasan xareed iyo aadan fitaax xareed iyagu dambayntii baa layidhi saaxiibo kaloo badan waxayna kala joogaan ethoobiya kenya soomaaliya iyo meelo kale waxaana tahaniyad hawada u marinayaan asli aadan cali iyo cabdirasaaq xareed aadan oo ay gabar igu dhalatay gobolka afdheer degmada jarati waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasho hooyo xaliimo bashiir cabdulaahi iyo caruurteeda iyo cabdiyow al sharaawi iyo waxay yidhahdeen axmed sheekh aadan iyo jey jilani iyo kabtan dola iyo kanari iyo caadka iyo xasan premier iyo aadan cadde iyo naado gure iyo firdowse cumar faarax iyo waxay yidhahdeen cabdi cadow iyo cabdimaalig mukhtaar iyo jaamac axmed sheekh iyo cawaale mukhtaar iyo axmed aadan waxay yidhahdeen qoorleex iyo dhammaanba saaxiibada waxa ay jecel yihiin in ay halkan salaan uga diraan iyaga oo kala jooga australia waxay yidhahdeen maraykanka soomaaliya iyo kenya maxamed samow iyo barni sheekh aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay gaarisa oo ay leeyihiin arooskiina bashbashii barwaaqo kala kulmaa ee banaheyda kale sii ubad kheyr qaba aamiin doctor waa heesta ugu horraysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesahaanu toddobaadkan ibrahin ugu cayaarayno dhegaystayaasha waxaana ku luuqaynaysa fanaanada nimcayaasi
waa tahay codkii nimcayaasinaya heestii doctor ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray hooyo maka sheekh axmed iyo eedo faadumo caliyow kusow iyo cusmaan xaaji ibraahim ugaaska iyo waxay yidhahdeen sayid ibraahim xaaji ibraahim tamaam iyo aadan xaaji ibraahim iyo maxamed nuur xaaji ibraahim iyo nasro xaaji ibraahim iyo xabiibo xaaji ibraahim iyo xaniifo xaaji ibraahim xaawo xaaji ibraahim faadumo xaaji ibraahim iqra xaaji ibraahim nuur cali xaaji ibraahim iyo waxay yidhahdeen barwaaqo xaaji ibraahim dhammaan reer xaaji ibraahim cusmaan waxay jecel yihiin inay tahniid u diraan faarax xaaji ibraahim iyo zaynab cabdulaahi faarax oo ku aqalgal bay yidhahdeen muqdisho waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeenna arooskaas allah ka dhiga kii isku waara ee bana u kala siiyo ubad qayr qaba anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna intaadan soo qaban heesta xigta barnaamijka ibraahimna waxa uu naga soo gaaray faadumo axmed birmed iyo kaysar xasan duniye aadan jaamac iyo bishaaro bashiir iyo cabdulqaadir cabdi warsame nimco duraan warsame cabdi iid weyl warsame imaan nuur salaad iyo cabdulaahi cabdinaasir caanaboore iyo cabdulaahi kilic warsame iyo liibaan nooli xaashi baa la yidhi iyo ayaanle galla dadhaga weyne iyo shukri aadan caligaas iyo xamdi cali haari baa la yidhi iyagu dambayntii maxamed deeqa cabdi warsame dhammaan dadkan waxay kala joogaan dunida dacaladeeda oo dhan baa la yidhi waxaanay hambalyo aroos u dirayaan farta iyo faraatiga la yidhi waa tahay geenyada iyo faraska labalabaa laisu soo raaciyaa waan gartay waa mahad weyl warsame iyo aaminah cabdi warsame oo arooskooda uu ka dhacay magaalada caabudwaaq shan iyo labaatankii bishan maaj ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaado ee guulaysta allaha idinka yeela annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin heesta kale aan caasha dhegeystayaashan usoo qabanayno waa beerkaad igaga taallaa saado cali warsame iyo cabdibaadir cododkooga
barqadi markayd lahay boholaha dogmanaya sidan sida dayr barwaaqa bartama mirotay barqadi markay tahay boholaha dogmanaya dheriga dhammaantood sida loogu bogi karnaalna kugu baanaysiina loogu bogi karnaalna kugu baanaysiina berika berkadiga taala
ida ida webi ballana marka horena buuxuu guga oo baalida ah doorberi ku da'ayo ida ida webi ballana marka horena buuxuu guga oo baalida ah doorberi ku da'ayo buurihiina soo rogay baalihiisa dodey buurihiina soo rogay baalihiisa dodey ka baxay udgonkii isho isho isho buuxyaana isha isha isho buuxyaana
dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecnana ibraahin oo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waxaa diraya baa la yidhi annagoo kale ah baayo nimco ciise macalin iyo cismaan naciil ciise macalin iyo korneel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa ditores baa la yidhi maryan cali iyo eedo canab axmed xaashi cadnaan cabdulaahi axmed iyo sakariya cabdulaahi axmed iyo saabir cabdi fataax waxa uu ku magac dheer yahay iyow iyo aamiin macalin isaaq iyo cabdiraxmaan macalin isaaq iyo farxiyo axmed macalin iyo sidoo kale xasan xuseen kuule baa la yidhi iyo xaliimo axmed cabdi dadkaas waxay kala joogaan baa la yidhi dhuuse mareeb iyo meelo kale beledweynena qaar baa jooga muqdisho waa la joogaa waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan raxmo ciise macalin iyo macalin isaaq oo ay gabadh ugu dhalatay degmada daynile ee xaafadda gubta gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ilhaan ducada waa xaggiina ilhaan soo weyno wanoqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamiin dhambaalkana waxaa lagu bilaabay waan salaamaynaa dhammaan daadiyayaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha waxaana haba yidhahdeen ayayo xasano geedi xaayow iyo aabe sheekh cabdicasiis sheekh cabdi eedo maryan sheekh cabdi habaryar farxiyo sabriye cajabo sheekh cabdi iyo eedo khayro indho iyo waxay yidhahdeen eedo faadumo sheekh cabdi iyo eedo nimco weheliye iyo waxay yidhahdeen ibraahim sheekh cabdicasiis ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo shariif sheekh cabdicasiis iyo muuse sheekh maxamuuda muuse furdug iyo waxay yidhaahdeen axmed sheekh maxamuud axmed cere iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdikariir sheekh maxamuud xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen axmed abuukar cali khaliif xaaskiisa iyo carruurtooda iyo weriye mukhtaar cabdulaahi timcadde iyo weriye cabdicasiis xaaji saleebaan iyo waxay yidhahdeen xaliimo sheekh maxamuud saygeeda iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen ha ka tegina nuurto sheekh maxamuud carruurteeda iyo saynab sheekh maxamuud saygeeda iyo carruurtooda iyo caasho sheekh maxamuud saygeeda iyo carruurtooda dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan nuurto sheekh cabdicasiis sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen seegeeda mukhtaar moxamed beyr oo gabadh ugu dhalatay hilwaa magaalada muqdisho waxaana leeyihin ducadu waa xaggina gabadhaasi waxaan leenahay soo weynow noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed ba anfacda anigana amiin ayaan raacinaya ibrahin ow inkastoo daashay nasiinaad xaq u leedahay waanaad u qalantaa bal heesta xigtaan ku wada nasan lahayn adiga iyo aniga iyo guud ahaan dhegeystayaasha barnaamijkan jacayl ma hilmaami karo haye mar walba xusuustiisaa taagan
yaa hilmaami karee aad iyo aad waxaa wada jir ugu luqeeyaa katro daahir cige iyo cabdulqaadir cumar macalin jubba
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaaga
هذا الوالد ما ادري قرا حوار ذبو دلا هذا الوالد ما ادري قرا حوار ذبو دلا هاي دار تميل كرو تعال كنا ويهيا هذا الوالد ما ادري قرا حوار ذبو دلا هذا الوالد ما ذكره حبارة قودلا عيدار كما يذكره تعال كنا ويهيا هدي هدي هدي أريني قوة بسدي حقين تلو كذا حقين تلو كذا هقا haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylka iyo haddana howlderis la nahay hayraarta jacaylka iyo haddana howlderis la nahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn hayraarta jacaylka iyo haddana howlderis la nahay hayraarta jacaylka iyo haddana howlderis la nahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hamada beenayd abbahu waxba mahad rabeen hamadan beenayd tidhi abbahu waxba mahad rabeen haddii xaalkii akadayay maxay hibashadu tartaa hamadan beenaay tidhi abbahu waxba mahad rabeen hamadan beenaay tidhi intaas haddaanu ku dhaafno codadka khadra daahiri iyo cabdulqaadir jubbax dhinacii dhambaalladay dhegaystayaasha ay noo soo direen ayaan mar kale anba qaadaynaa waxaan kaa horumaray caasho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe axmed bocor iyo suldaano axmed bocor iyo ibraahim axmed bocor iyo abuukar axmed bocor iyo cabdi jamaal xasan gaab iyo naciimo xasan gaab iyo amal xasan gaab iyo yasmiin xasan gaab iyo khaalid xasan gaab iyo cabdirashiid xasan gaab iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen reer macalin abuukar ubax axmed seynab rooble xuseen iyo shukri khaliif iyo hooyo ruqyo cabdi iyo fartuun nuur cali iyo axmed nuur cali iyo fuuziyo shariif iyo juwariya shariif iyo muhanad shariif iyo waxay lahdeen abti sheekh cabdiyare iyo dhammaanba asxaabta oo ay ka mid yihiin ibraahim bocor xuseen cabdi rooble iyo waxay lahdeen mahdi muuke afi waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad iyagoo isku duuban ay gaadhsiiyaan cali bocor iyo faadumo nuur cali oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaana leeyihiin ducada idinka le waaye arooskaas caasha maxaa ugu ducaynaysaa kii barbaara kii raaga kii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiilii caana gabri caanan waan ugu ducaynaynaa dhinaca dhambaaladan ah iyo haddaan iyagana jalaac ibraahino waxaa halkan hambalye aroos oo wacan ka diraya baa layidhi dadka kale ah deeqase faadumo axmed bermed kaysar xasan duniye aadan jaamac bishaaro bashiir cabdulqaadir cabdi warsame nimco duraan warsame cabdi iid weyl warsame iimaan nuur salaad cabdulaahi cabdinaasir caana boore cabdulaahi kilic warsame liibaan nooli xaashi baa la yidhi iyo ayaan leh galla dadhega weyne iyo shukri aadan caligaas xamdi cali haari iyo maxamed deeq cabdi warsame dhammaan dadkan waxay kala joogaan dunida dacaladeeda oo dhan baa la yidhi waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mahad weyl warsame iyo aamine cabdi warsame oo arooskoodu ka dhacay magaalada cabudwaaq shan iyo labaatankii bishan maarso ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaana ay leeyihiin reerkii laguna se lagu nagaado allah idinka yeelo annaguna waxaanu leenahay aamiin xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa heesta dhegeystayaashan u soo qabanayna caasho waa saar jacayl waxaa ku luqeynaya axmed caasho
subax waad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaystay way si kale kugu soo sintaa way ilen ilen subax waad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaystay way si kale kugu soo sintaaway sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sagsaagaliba jire maxaa saxmile qaldamay sagsaagaliba jire maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii samaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya saloo malaha saar baa haye jacaylkeenii samaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya saloo malaha saar baa haye waliyo saar waliyo waliyo uu weyraca waliyo saar waliyo waliyo uu weyraca waliyo saar waliyo waliyo uu weyraca waliyo saar waliyo waliyo uu weyraca inuu salbalaadhao sadriga uu ku sii fido sida hantamooyeye masuulo jacayl dhabiway salbalaadhao sadriga uu ku sii fido sidaha hantamooyiyey masuulo jacayl dhabiiway hayeshe waa sunnaha dareen laba wada sidira hayeshe waa sunnaha dareen laba wada sidira inuu saawi soo galeeyey maxaa isu kaa sawiray inuu saawi soo galeeyey maxaa isu kaa sawiray jacaylkeenii somaa baryaa wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya salo malaha saar baa haye jacaylkeenii samaa baryaa wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya salo malaha saar baahaye
hay ibraahinow muranka ma taagna soomaa in jimcooyinka la bunaysto ya in la duceysto jimcooyinka oo, een, bunkana la la cabo ama la dubo
Ya, cambuulada iyo sokorta laakiin layska yareeyo
intaas haddaanu ku dhaafno codka fanaanka axmed aarsho iyo heesta saar jacayle dhambaaladii ugu dambeeyey ee barnaamijka haddaan guda galnana midanaan gacanta ku hayo haddaan ku bilaabo waxaa halkaana ka salaamaynaa baa layidhi dhammaan bahda idaacadda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo heesaha marka xiga bay yidhaahdeen waxaan tahniyad aroos u diraynaa macalin cismaan sanweyne iyo marwadiisa aan marnaba ka dhicin waa tahay aamina maxamed waa aamina maxamuud cali arooskaasi waxa uu ka dhacay baa layidhi magaalada muqdisho waxaa tahniyada dadka diraya ugu horeysa hooyo aamino cabdiraxmaan maxamed waxaa kaloo ku jira axmed sanweyne maxamed iyo ciise sanweyne maxamed iyo aadan sanweyne maxamed iyo aamine sanweyne maxamed iyo caaisha waa dhammaan reer sanweyne maxamed aabe maxamed mayow cismaan iyo hooyo aamino mudey macalin iyo saadaq maxamed mayow cali maxamed mayow cabdiqani maxamed mayow nimco maxamed mayow iyo nafisa maxamed mayow dhammaan reer maxamed mayow waxa ay leeyihiin ubad khayr qaba kala hela ducada waa xaggiina baa layidhi marka ibraahim arooskaasi dhex maray macalin cismaan sanweyne iyo marwadiisa aamine maxamuud cali maxaa ku ducaynaysaa ee muqdisho waxaan ka dhacay leenahay arooskiina ha noqdo mid aad ku raysaan oo eebbana awdan kala siiyo gabar iyo caano wiil iyo caano heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegaystayaasha aanu cayaarayn ibraahinow islamarkaana aanu kaga tegayno waa heesta halkudhegeedu yahay diradiraalayaasha waxaa ku luuqaynaysa fanaanada luul jaylaani iyadaa ayaana ugu dambaysay barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale kulmayno haddii aan laydmo leenahay sidaas iyo nabad geliya